dalkiidinka qarriway dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarriway
kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada ee raadiyaha caddaado
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay ma kukuuyaanna hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadii kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii horo weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabaahi ka orodaa waar kenya yaa waxu sheega
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa arbaco ay khamiisu soo gelayso taariikhdu ay ku aastaysan tahay toban iyo lixda bisha tobnaad ee oktoobar sannadda laba kun sagaal iyo toban qodobada saaxiibayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa caawa ugu waaweyn islamarkaana aan ku soo qaadan doonno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waraaqadaha aqoonsiga maanta waxa uu ka guddoomay danjirayaasha cusub ee dalalka talyaaniga iyo swiden ee fadhiisan doona magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaad saaxiibayaal maqli doontaan haddii allaha awooddu leh ogolaado waxaad kaloo maqli doontaan inta barnaamijka oo huwada ku jiro haddii allaha awooddu leh ogolaado guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta waxa uu la kulmay danjiraha midooda yurub ee soomaaliya waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaan saaxiibayaal barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awooddu leh ogolaado inta barnaamijka oo hawada ku jiro sidoo kale saaxiibayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa mid ka mid ah guddiga xuduudaha ee maamulka hirshabeelle ayaa maanta wuxuu iska casilayn xil dhowaan ay u magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaan haddii allaha awooddu leh ogolaado waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada waddanka itoobiya ee ka mid ah midooda afrika ee amisom ayaa muddo ka badan laba-iyo toban saacadood waxa ay xayraad dhanka isgaarsiinta ah ku soo rogeen magaalada buurxakaba ee gobolka baay iyo guud ahaan gobolka baay shacabka gobolka baay waxa ay dareemayaan dhibaatada xayiraadda la saaray qayladhaan ayay muujiyeen faahfaahinno ku saabsan ayaan saaxiibyaal barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta waxa uu jawaab cad ka bixiyey hadallo dhowaan ka soo yeerayay xisbiyada mucaaradka ah ee maamulka somalilan faahfaahinno ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa hadal jeedinta madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi inta uu barnaamijka hawada ku jiro sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontiin xubinta kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad ku dhegaysan doontaan heestan tabinta iyo diyaarinta barnaamijka waa anigoo ah jila jaamac jile dhanka farsamada hagarlaaneed hagaagsan waa saaxiibkay cumar axmed ibraahim suxayfa mar kale iyo xulashada waraysyada quruma rugtay baa jirte quruma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada ee raadiyaha caddaado waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee jubbada hoose ee jubbaland magaalada kismaayo waxaa xalay ilaa iyo saacadihii lasoo dhaafay ka socday kulamo goonigooni ah kuwaasi oo u dhexeeyey hogaamiyaashii magaaladaasi u tegay ka qaybgalka caleemasaarkii madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaan axmed madoobe wararka inaga soo gaaraya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa ay sheegayaan in kulamadaasi intooda badan looga hadlayey madal ay dhowaanahan bahadal hayeen bulshada kala duwan ee soomaaliyeed oo la sheegay in looga dhawaaqayo magaalada kismaayo ee jubbada hoose balse aan la ogeyn cidda hogaamin doonta iyo cidda madaxda ka noqon doonta madashaasi kulamadan ayaa intooda badan waxaa ka dhex muuqday siyaasiyiin xilal ka soo qabtay soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud xubnahan siyaasiyiinta ah ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa la sheegay inay isku khilaafsan yihiin cidda hogaamin doonta madashaasi waxaa ay ku dhawaaqeen madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba siyaasiyiin la safan in lagu dhawaaqo madashaasi iyo xubnaha ka soo horjeeda siyaasadda dowladda federaalk ah ee haatan talisa balse waxaa la sheegay in go-aankaasi ay ka soo horjeesteen madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland siciid cabdulaahi deni iyo axmed islaam axmed madoobe oo dhowaanba caleemasaarkiisu uu ka dhacay magaalada kismaayo ee jubbada hoose khilaafkan soo kala dhex galay siyaasiyiinta ku sugan magaalada kismaayo ee jubbada hoose ayaa sababay in dhammaanba uu burburay madashii ay doonayeen inay ku dhawaaqaan xisbiyada siyaasadeed iyo siyaasiyiinta ku sugan magaalada kismaayo ee jubbada hoose xildhibaano ka tirsan maamulka jubbaland oon caawi la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyey in ay burburtay madashaasi islamarkaana laysku fahmi waayey dhammaan heshiisyo horey ay u wada galeen siyaasiyiintu oo looga gol lahaa sidii loo aas-aasi lahaa siyaasad cad oo kasoo horjeesata dowladda federaalka ah ee soomaaliya sida la sheegay axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabshir buqaari ayaa gebi ahaanba ka soo horjeestay damaca siyaasiyiin doonayay in ay ku dhawaaqaan midow siyaasadeed oo ka dhisma magaalada kismaayo islamarkaana looga soo horjeesto dowladda federaalk ah ee soomaaliya waayahay saaxiibayaal xulashada waraysiyadah ayaad dhegaysanaysaan ee raadyaha caddaado dhanka iyo magaalada muqdisho haddii aynu aadno madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maantay waxa uu waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjirayaasha cusub ee dalalka talyaaniga iyo iswidhan ee fadhiisan doona soomaaliya danjirayaasha boqortooyada iswidhan iyo talyaaniga ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxayna waraaqadahooda u gudbiyeen madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo agaasimaha waaxda warfaafinta cabdinuur maxamed axmed ayaa waxa uu warbaahinta la wadaagay qaabka ay u dhacday guddoonka warqadaha aqoonsiga ee laga guddoomay safaaradaha dalalka talyaaniga iyo swidhen federaalka soomaaliya madane maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu maanta oo arbaco ah taarikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha oktoobar laba kun iyo sagaal iyo toban warqadaha danjirinima ka guddoomay danjiraha dalka swiden ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane stephen tilander iyo sidoo kale danjiraha dowladda talyaaniga ee u fadhiyi doona soomaaliya mudane alberto feki labada danjiro ayuu madaxweynuhu ku qaabilay ee qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii ee loo dardargelin lahaa xiriirka ka dhexeeya ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda sweden iyo sidoo kale ee dowladda soomaaliya iyo dowladda talyaaniga sweden waxay kaalin mugla ka qaadataa horumarinta iyo kaalmada iyo taageerada dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaheeda kala duwan sidoo kale talyaanigu wuxuu sidoo kale isagana kaalin mugla ka qaataa sidii garab istaag diblomaasiyadeed iyo mid maxay ahayday horumarineedba soomaaliya loo garab istaagi lahaa waxayna dowladda talyaanigu si gaara si xoog badan uga shaqaysaa xoojinta hay-adaha amniga iyo tababarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana rajaynaynaa safiiradan inay u gudan doonaan waajibaadkooda si hufan dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabkeeduna waxay ku soo dhoweynayaan gacmo furan iyo in ay sii dardargeliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda sweden iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya iyo dalka talyaaniga waayahay saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa cabdinuur maxamed axmed agaasimaha waaxda warfaafinta oo warbaahinta la wadaagayay qaabka ay u dhacday guddoomidda waraaqadaha aqoonsiga ee laga guddoomay maantay safiiro ka socday dalalka talyaaniga iyo swidhen waayahay saaxiibyaal xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad la socotaan dhanka iyo waxaan aadi doonaa gobolka baay ee soomaaliya ciidamada dowladda itoobiya oo ka mid ah midooda afrika ee amisom ayaa muddo ka badan laba iyo toban saacadood waxa ay ku soo rogeen xayiraad dhanka isgaarsiinta ah bulshaweynta ku dhaqan gobolka baay ee soomaaliya wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa sheegaya in isgaarsiintu ay jareed muddo dhan laba iyo toban saacadood ayna amarkaasi bixiyeen ciidamada midooda afrika gaar ahaan kuwa itoobiya ee ku sugan gobolka baay ee soomaaliya ciidamadan ayaa la sheegay inay howlgallo ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka baay gaar ahaan deegaano hoostaga degmada buurxakabo ee gobolka baay dad goobjoogayaal ah oon kala hadalnay qaybo ka mid ah gobolka baay ayaa inoo xaqiijiyey in ciidamada ethoobiya ay sameeyeen howlgallo dhanka kalena ay jiraan weeraro lala egtay ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom sababta ugu weyn ee ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midooda ee afrika ee amisom ay amarkan u soo rogeen ayaa lagu sheegay kadib markii ciidamadan lala eegtay qarax wadagal ah taasi oo sababtay in ay amarkaas soo rogaan islamarkaana ayaguna ay howlgallo ay ku baacsanayaan kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka baay dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka baay ayaa maanta waxaa soo food saartay dhibaato dhanka isgaarsiinta ah maadaama gobolka baay aada looga adeegsado shirkadaha isgaarsiinta ee soomaaliya islamarkaana xiriirka ugu badan ee bulshadu ay ku xiriirto uu yahay taleefanada gacanta oo ku xiran isgaarsiinta gobolka baay ciidamada etoobiya amarkan ay soo rogeen ayaa saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee ganacsiga gobolka baay waxaana ay ganacsatada gobolka baay sheegeen in culays xoogane uu soo wajahay saacadihii ay hakisnayd isgaarsiinta gobolka baay saacado ka hor ayaa si baahsan loo sii daayey isgaarsiinta gobolka baay waxaana dadka deegaanku ay haatan ku mashquulsan yihiin la tacaalidda howlihii uga baaqday isgaarsiin la-aanta ee gobolka baay ee soomaaliya waayahay saaxiibayaal xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad la socotaan dhanka iyo hirshabeelle ayaan eegaynaaye mid ka mid ah guddiga xuduudaha ee maamulka hirshabeelle ayaa iska casilay xil dhowaan ay u magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle maxamed abshir nuur oo ka mid ahaa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha maamulka hirshabeelle oo ay shalayba magacowday wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xubinnimada xilka loo magacaabay shir jaraa-id oo uu warbaahinta ugu qabtay magaalada balcad ayuu ku sheegay in aan lagala tashan xubinnimada loo magacaabay islamarkaasna uusan wax shaqo ah ku lahayn sidoo kalena uusan doonayn xilka loo magacaabay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah ayaa mahad iskale anigoo ah maxamed abshir nuur degan degmada balcad waxaan halkan ka caddaynayaa warqadda dikreetada ee shalay ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle masarcaad leh oo la leeyahay gundiga xuduudaha madaxa bannaan xibin ka mida aniga ma doonanin xibintaas mana codsanin mana doonaynin horena uma doonin haddana dooni maaye waxaan bulshada caalamka iyo dhammaan aan u sheegayaa arrintaas inaan raalli ka ahaynin xilkaasna aan qabanaynin horena aan uga shaqaynin diyaarna aan u ahaynin waxa dowlad leedahay inaan ka shaqeyno aan diyaar u hayn saacaan hadda la taagan yahay maalmaha dambana aan ka shaqaynaynin intaas ayaan caddaynayaa sal iyo raad aan ku leeyahay arrintaas ma jirto mana ka qaybgelayo horenuma qaybgelen haddana kama qaybgeli doono intaas ayaaba beesha caalamka iyo dhammaan reer hirshabeelle iyo dowlad goboleedka iyo dhammaan soomaaliya oo dhan inta sankeeda leer ka baxda ee muslimiintao dhan waxaan u sheegayaa arrintaas inaan biri ka ahay kana qaybgeli doonin hor iyo dib intaas ayaan caddaynayaa mana laygala tashan mana codsanin mana ku qanacsanin mana u baahnin mana ahan mishegtido wax aniga aan doontay ee wax wax layla soo doonay raallina ka mihi waana qaadacay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa maxamed abshir nuur oo ka mid ahaa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha islamarkaana iska casilay xil dhowaan loo magacaabay xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhanka iyo magaalada muqdisho haddii aynu u laabanno maantay waxaa magaalada muqdisho shir caalami ah ku yeeshay qaar ka mid ah hay-adaha caafimaadka ee adduunka iyo xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya shirkaasi ayaa intiisa badan looga hadlay howlaha caafimaad ee soomaaliya waxaana layskula soo hadal qaaday sidii loo horumarin lahaa dawooyinka iyo howlaha caafimaad ee soomaaliya gabagabadii shirkaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya wuxuuna ka warbixiyey waxyaabihii laga wada hadlay iyo waxyaabaha u qorshaysan ee haatan la qaban doono waxaa farxad weyn u ah wasaaradda caafimaadka inay kasoo qayb gasho run ahaantii shirkan oo gogol dhig u ah laguna tashanayo shirka weyn ee bisha soo socota ka dhici doona magaalada nairobi waxaan u aragnaa in ay muhiim tahay in maanta muqdisho ay maxaan idhaahdaa eh, wasaaradaha sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale laynka ee arrimahani khuseeyo inay ka wada tashtaan isla mar ahaantaasna ayagoo diyaar u ah ay kaga qayb galaan shirkan shan iyo labaatanka sano kadib eh, lagu qabanayo magaalada nairobi sidaan hore u- loo sheegay shirkan oo ku saabsan arrimaha eh, dadka iyo horumarka waa shir caalami ah oo sida dadku ay horeyba taariikh ahaan ugu sheekeeyaan magaalada qaahira lagu qabtay soomaaliya waan xasuusan karnaa wakhtigaas meeshaan joognay waa shan iyo labaatan sano ka hor waxay ahayd wakhti soomaaliya ay kala lunsan tahay kala luntay dadku ay cararayaan iskaba daa in annaga wakhtigaasi ka fikirno ee horumar iyo iyo dadkii waxa weeyaan waxay weeyaan mid waliba waxa weeyaan meel boqoxooti ku ahaa maantadan oo dowladda soomaaliyeed run ahaantii ku socota sida aan rajaynayno jidkii horumarka hay-adihii oo dhismaya waxa ugu weyn ee aan ka shaqaynayno waxa weeyaan mawaadiicda shirkaasi uu ka hadlay oo mawaadiic muhiim u ah horumarka oo ay ka mid tahay e, e, in la xoojiyo dumarka iyo maxaan dhadahay xuquuqda ay leeyihiin annagu haddaan nahay wasaaradda caafimaadka mar waliba waxaan u taagannahay xuquuqdaasi sidii loo adkayn lahaa aanna ugu taageeri lahayn go-aamada ee gabadha soomaaliyeed ay gaarayso waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay-adaha caalamiga ee saxaabteenna ah ee run ahaantii sida aadkaa noogu caawiyey muddada dowladdu ay shaqadeeda ka maqnayd waddankan dowladda soomaaliya oo soo kabanaysa hay-adihii dowladda oo adkaanaya maantadan waxaan ballanqaadi karnaa oo aan dhihi karnaa soomaaliya waxay diyaar u tahay in heshiiskan iyo heshiisyo soo socdaba ay ka mid noqoto islamar ahaantaasna ay ballanqaado in maxaan idhaahdaa adduunku waxa uu noogu yeerayo maanta dadkan walaalaheenoo dhan ay dibadaha noogu yimaadeen oo ah xuquuq bays ah oo annaga diinteena iyo dhaqankeennaba na amrayo oo aan run ahaantii aada ugu faraxsannahay inay maanta nala joogaan ina xasuusinayaan wax muuqata in annaga run ahaantii aan ilownay oo ah wax dhaqankeena iyo diinteena xataa in badan ka soo horjeeda run ahaantii oo aan rajaynayno in gabadha soomaaliyeed ay noqoto gabar lagu faani karo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ay sheeganaysana run ahaantii loo dham loo dhimro waddankoo dhan baad dareemaysaan in dhibaatooyin badani ay ka jiraan oo ayaan ahayn keliya dhibaatada jirta dhibaato ku eg gabadha soomaaliyeed laakiin inta aan dowladnimada adkaynayno iyo aan soo laabashada aan soo laabanayno hay-adaheenna oo sii adkaanaya waxay fursad noo siinaysaa inaan soomaali cusub dhisno oo dhammaanteen aan isgarab qabsanno annagoo ay caawinaaduna aan ka helayno laakiin ay ka horeyso annaga rabitaankeenna rabitaankeenna dowladnimo rabitaankeenna in hay-adihii dowladda aanu soo celinno isla mar ahaantaana waxa kani ee walaalaheenna iyo dadka kale asxaabtana hay noogu yeerayaana annaga aan hormuud ka noqono ilaahay hadduu yidhaahdo run ahaantii dowladda soomaaliya tallaabooyinkaad qaadeen oo ay qaaday ee dhowrka sano lasoo dhaafay waa la socotaan waxaa naga go-an ka wasaaradda caafimaadka ahaan sidaad aragteen sanadkan gudihiisa isbitaalaanu la soo wareegnay waxaanu rabnaa inaan adkayno hay-adahan caafimaadka ee adeegaasi gudbinaya si dhibaatooyinka badan ee run ahaantii laga hortegi karo aan ugu hortagno Ee, waxa ay soo dhaweyneysaa runaantii wasaaradda caafimaadka shirkan bisha soo socota lagu qaban doono ee, maxaan idhahdaa nairobi waxaana rajayneynaa in annagoo run ahaantii si wanaagsan maantadan wixii talooyin iyo halkan ee, aan wasaaradaha kale la qaadano shan iyo labaatan sano ee, shir ka soo wareegtay wax u qalma inaan ula tagno ilaahi hadduu yidhaahdo aanna qaybteena ka qaadano waxaan si gaar ah ee, maxaan idhaahdaay ee, aan halkan u mahad celinayaa hay-addan un f b a oo run ahaantii maalin waliba aan dhihi karno wasaaradda ee arrimahani sida aadka ah kula sh- kala shaqaysa waxaan u aragnaa in ay tahay run ahaantii ee, ee, ee, real partner sida la dhaho dad run ahaantii ee nala wadaaga nala dhaqaajinaya howlaha badinkooda nalana soo waday markii dowladdu meesha ka maqneedna joogay maantadana nala garab taagan sidii hay-addeenna iyo wasaaraddu inay nala dhisaan qaybtan ayaga khusaysa waxaan dadka kale iyo hay-adaha kale ugu yeeraynaa in ayaguna sidoo kale qaybtooda ay ka qaataan waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato horaan u soconaynaa insha allahu tacaala waayahay saaxiibayaal kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayay shirkii hay-adaha caafimaadka ee ugu soo gabangaboobay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weli waxaanu ku guda jirnaa wararka gobolka banaadir saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar waxa uu kulan kula qaatay safiirka mudooda yurub u fadhiya soomaaliya kulankan ayaa inta badan looga hadlay arrimaha horumarinta ee gobolka banaadir waxaana guddoomiyaha gobolka banaadir uu u mahad celiyey safiirka midooda yurub u fadhiya soomaaliya kulankan uu la qaatay sidoo kalena waxa uu soo hadal qaaday howlihii ay ka wada hadleen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu sheegay in arrimo dhanka horumarka ah ay ka wada hadleen master barlangi inay ka wada hadleen arrimo quseeya gobolka banaadir iyo caasimadda muqdisho
maantay waa lix iyo tobanka ocba waa maalin arbaco ah waxaa booqasho shaqo noogu yimiday safiirka midooda yurub ee soomaaliya safiirka iyo maamulka gobolka banaadir waxa ay iska warsadeen waxyaabo badan oo ku saabsan arrimaha soomaaliya gaar ahaan waxyaabaha ay midooda yurub ay u qabtaan dadka soomaaliyeed ayaa in badan laga hadlay gaar ahaan dadka gobolka banaadir runtii waa uga mahad celinaynaa booqashadiisa inuu ku dhiirado safiirka midooda yurub inuu xafiiskeena noogu yimaad waxaan sidoo kale aan uga mahad celinaynaa inuu booqday dhammaan ama inta badan xafiisyada maamulka oo uu dul istaagay xafiis walba shaqada ka socota gaar ahaan safiirku wuxuu aada ugu farxay uu ku qancay yacni gabdhaha soomaaliyeed oo waxbartay ragga uga badanba xafiisyada ee gudanaya shaqooyinkoodii iyo waajibaadkii ay u xil saaraayeen taas ayaa si gaara u soo jeedatay sida uu noo sheegay waxaa kaloo booqanay hoolkii ay ku dhinteen maayarkii iga horreeyey iyo mas-uuliyiintii kale iyo shaqaalihii gobolka banaadir qaar kalena ay ku dhaawacmeen hoolkaas oo iyaduna runtii soo jiidasho gaara lahaa maxaa yeelay sidaa wax uga dhaceen iyo sida yacni loo dayactiray oo isbeddelka fiican oo dayactirka oo uga muuqdo wuxuu codsaday safiirku dayactirka gebagabada ah marka lasoo gunaanado oo mataqaanaa la daah furaayo hoolka in lagu martiqaado iyo ayuu codsaday sidoo kale wuxuuna wax naga weydiiyey qaabka aan u shaqayno ka dowlad hoose ahaan xagga municipalityda iyo taxationka iyo arrimaha ku aadan xagga counsilska ama counsilada degmooyinka taasoo runtii uu noo sheegay safiirku inay inuu aada u jeclaan lahaa inuu arko degmooyin ka mid ah gobolka banaadir oo doorashooyin sameeyey si nabad ah soo doortay golayaashooda deegaanka inuu arko aada u jeclaan lahaa isla markaas wuxuu noo sheegay shaqooyinka uu halkan u joogo oo ugu xil saaraya midooda yurub inay tahay inuu aragtida yurub ay ka qabto soomaaliya inuu mataqaanaa ka turjumo oo oo muujiyo qaabka isbeddelka iyo horukaca wanaagsan ee ay mataqaanaa dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyeedba ay ay ku tallaabsadeen iyadoo uu xusay inay jiraan dad reer yurub ah oo wax badan horumarkaas iyo isbedeladaas aan kala socon oo oo ay suuragal tahay inay aaminsan yihiin inay soomaaliya un beri nooleed laakiin hadda ayaa nooleed wuxuu wuxuu aada ugu qancay marka soomaalida nool dadaalaysa shaqaynaysa yacni usu xil saartay dib u dhiska waddankooda inuu mataqaanaa liiska kusoo arkay iyo aada ugu farxay taasoo sida uu sheegay dhab ahaantii wax badan badan ka bedeli doonta aragtida qaar badan oo yurubiyan ah marka sidaas ayaa mataqaanaa ka mid ahayd waxyaabihii uu arkay iyo waxyaabihii uu soo jeediyeyba intaasaan rabaa inaan hadalkeyga ku gaabiyo bal asigana aan mataqaanaa kelmadiisa siin oo arrimaha kaga hadli doono soo dhawaad waayahay saaxiibayaal barnaamijka xulashada waraysyada ayaad dhegeysanaysaan codkaas aad maqlayseenna wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ka warbixinayay kulan uu xafiiskiisa kula qaatay danjiraha midooda yurub ee soomaaliya dhanka iyo somalilan haddii aynu eegno madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka hadlay markiisii ugu horreysay islamarkaana uu bannaanka soo dhigay cabasho maalmihii ugu dambeeyey kasoo baxaysay xisbiyada mucaaradka ah ee maamulka somalilan taasi oo ku saabsanayd arrimaha doorashada ee maamulka somalilan waxaynu aynu la dagaalanaa inuu qofku danta qaranka hadday awooda tahay iyo hadday dhaqaalo tahay inaanu qarsanina in la arko qof kastoo xil qaranka haya kelmadda ay qora qof kastoo xil qaran haya maaha dowladda qura dad badan baa xil qaran haya qof kastoo xil qaran aynu samaysano warbaahin ama bahas xaafadda oo ah dacwa ku qayliya libaaxa waaw waaw waryaha danta qaranka hala ilaaliyoy hala ilaaliyoy si aynu uga baxsano qalad wax loo qarsado saddexdiibaa sidaynu dhinaca wanaagsan u raaci lahayn loo baahan yahay isla hawlo wax waloo la sameeyaaba wuxuu leeyahay dhinac xun iyo dhinac wanaagsan marka hore waxaanu isaa sida afdooto xisbiyada ha ahaato aynu ku doorana mabda'a qofku muxuu ra'yi wadaa muxuu karti leeyahay muxuu dalka u qabtay run ma sheegayaa ma beenlowbaa ma diin buu haystaa ma bilaadiinbaa dalka ma jecel yahay ma u cadowbaa qofka inta la shiiro oo xisbi ka soo bilaabo oo uu soo ordo oo uu soo dhibaatoodo oo qaranku tijaabo tijaabadeetana qofkaynu ka maarmo inaanu dhiibin waanu qaran siyaasaddii distoorkeeda siyaasaynu ku qoran shicbiyuna waxaa weydiinaya saanba ku dhaqanaa oo siyaasaddii qof aynu soo hubsannay iyo mabda ayaa dalka waxu qabanaya iyo maxaa la qabtay ma ku dooranaa mise balaa kalena dhex carartay dadka u taallaa su-aasha ilaa aynu taa saxnana hore u socon mayno waayo waxaynu ka gudbina sharcigan ku noqon karna siyaasaddeeni maxay noqotay aanu soo diibi anugu sheegi maayo qof waliba raayi ku hayaa laakiin waxaa leesaa uma inaan dhaqmin waxbay naga qaldan waana halkii barbar ugu weeyey waayo alifka kaa xumaada alifka ka xudha albaqluku dhiba haddaad markaa wax dooranayso wax soo qaladay xagga dusha hakaskooda kaa saarto laba waxaanu yidhi dhaqaalihii ha la hayo oo ha haysa shacabku hayo oo yaanay dowladdu qaadana waayo waxa wanaagsan baa la suuqa xorta ah suuqa xorta aha shirkadii waa qaaday dalka waxaa lagu qiyaasaa hantida aynu haysanno bilyan iyo badh sanadkiina soo gasho bilyan iyo badh dowladdu waxay ka haysaa laba boqol iyo badh milyan waayo dee misaaladeedu boqolkiiyo labaatan way ka yartahay boqolkiiba siddeetan dhaqaalaha dalka shacabka haya shirkadaha madaxa bannaan baa haya qof qofkaa haya reer miigaa haya markaa dhaqaalihii cidda haysaa waa inay ka hormood noqotaa hawsha inaga dhexaysa qaranku u baahan yahay iyana saa ma u socotaa waa su-aal kale midii baa yimid waa xor baynu dheh maxaa midiya xor looga dhiga inaynaan istuhumin ee qof kastoo xil haya qof kastoo xil haya madaxweynaha ka birow wasiirka ku xigsiye baarlamaanka ku xigsiye xubnaha baarlamaanka madax dhaqameedka ku xigsiye suldaanka caaqilka qoyska odagay islaamtu caruurta si xilkasnimo u koriyaan odaygu reerka si fiican mau dhaqmo waa xil waa in la ogaadaa maaha madaxweynehoo qura xoolaha hayaa xoolihii ma u dhaqaasidii oo xoolaha waynu ku tirsanahay arigii ma dhaqaalaya mise islaantii buu kaga tagayo isagu miji qaad u siisaa neefkeenaaxiba waa xil waxaynu u baahan nahay inaynu miiduhu inoo saara war maxaa inaga qaldan oo runa waxaynu u baahan nahay inuu dhibaatooyinka dhexdeenna isaga warka gaarsiyo idhaahdaa ma xagga nabadda iyo horumarkeenu u soconnaa mise xagga fidmada iyo beensheega iyo istilka midaheenu keebuu maraa wuxuu u baahan yahay inuu dib isweydiino oo aynu xagga wanaagsan uga baydho wixii dhibaatana iska warno saddexaas markay iskaashadaan halkaynu doonaynu gaarina waxaynu helaynaa aqoontii waxaynu helaynaa dhaqaalihii waxaynu helaynaa xoogga mudugay saddexdaa waaxood xukuumaddu waa ka mid xukuumaddu waa ka mid xukuumadda marka la dooranayo waxaa la marayaa jarajarta hawsha badnayd maxaad oo qabanaysaa maxaad ahayd qofka waa la faaqidaa ilaa dhalashadiisi baa la bilaabaa ilaa maalintu meel cagdhiga baa la karbaashaa waa la wadaa qofki uu soo baxaa waa siyaasi waxaa leeyahay xumaan dalku leeyahayna siyaasiga ayaa loo saaraa siyaasigu waa tuun siyaasigu waa beenaale siyaasiguuu ku dhacayaa siyaasiguusiyaasukendira meel gartaa lagu qaaday oo siyaasigu intaasu eeda qaaday anugu garan maayo qaranka waynu waa leenahay siyaasigu wuxuu isu haystaa inuu yahay qofka dantiisii ka tegey ee danta guud raacay siyaasigu wuxuu soo haystaa inuu yahay qof dalka u maqan oo dalka o dhan wada ilaalinaya siyaasigu wuxuu soo haystaa inuu u guntamayo inuu dalkiisa hore u mariyo naftiisa u hore reerkiisa carruurtiisa ugu tago haddaanu sidaa ahayn siyaas maaha waa danaysta waa la isla arki doonaa laakiin isagii hadduu ka ugu wanaagsan yahay hadduu ka wuxuu yahay halkaasaa lagu qaray siyaasiga miidigu isagaa ilaaliya waa waajibkooda shacbiguna isagaa ilaaliya dowladda xukuumadda iyo adduunka ay hayso marka hore waxa soo qorshaysa wasaarada golaha waxa baaskareeya xukuumadda idaacadda laga sheegaa waa la faaqidaa websitekaa la geliyaa nin walba way furan tahay waa wax naga dhexeeya waa la ilaaliyaa baarlamaankaa la geeyaa intaa in leeg buu mariyaa way ka soo baxdaa odhidkaa la daba dhigaa qolada la dagaalanka musuqmaasuqaa la daba dhigaa miidyahaa daba gala odaga caaqilkaa ka faallooda tuuladaa la xisaabtanta xaq bay u leeyihin waa wax naga dhexeeya waa ilaaliyaa waxyaalaha kale naga dhexeeya ee suuqa xorta ka mid yahay ee miidigu ka mid yahay ee culummadu ka mid tahay hadda iyagana waxaa loo baahan yahay in saa loo xisaabtamo ogaada markaas bay hore maraynta xisaabtu dhinaca qolo kuma dhacayso intii kaleba awoodda awoodda bahaya marka waxaynu u baahnayn in iyagana ku darro dabeetana waxaan isla inaad meel marin waxaan qabaa dhibaatooyinka baahida aynu qabna dhaqaalahooda in la isla eego oo cid walba inta haysa ay ku darto haddaynu doonoo biyo inaynu qabanno magaalada hargeysa ee dhoweyn way biyalaada waa xaqiiqa soddon sano imika dhadhow gobanimadan haysanay biyaha hargeysa weyn waa ta ugu weyn burca mooye inta kalena waa la mid magaalooyinka biyaraanta iyo berida biyo weynaa waa inaan talaxumayna haysa hadday u booto waxaa loo baahan yahay qadarka lacaga loo baahan yahay ee magaalada iminka biyo ku filan labaatanka sano soo socda qiyaasta loo qorsheeyey waxa weeye biyo ku waxaan ka badnay labaatan malyan oo dollar labaatan malyanna waa la heli karaa marka la isku wada tago dowladdu shicibka waxaanu leenahay iyo miidaha iyo cidur baanu sheegaya waanu qaban karnaa biyaha laakiin dhaqaalaha dowladda looma ogola inaanu horumarka firno looma ogolidin waayo dhawaqa ugu horreeya midu balaayadu abuura halkaa waxaa ka dhacay balaayo baas shaydaan inta xunbu soo tuura kii sii ila isagaa sii dara idaacaddi waa lagu dhaqmaa dad ka wada cunaysan oo warar kale helay oo warar aan nabadda iyo horumarka u taldhi buu sii daaya dhin cid alli cid mataraya aan la garanayno cumaamad sitaalka haysta haddaan reeban laanta ka dhacdan wallaahi la yaabay cirkii dhulkaanu soo duway midaha sii daaya ma daweeyo kama daba tago ma hubiyo waxaa ka abuurmasa fidna qodobka labaad shacabka sharkada iyo shacabka iyaga dhaqaale haya yaa laga rabaa inuu xoolaha loo baahan yahay halkaa maalinta aanu mid ilaa maalinta horse waxaanu ku dacweyna oo dhammaantiin dowladda ka doonaysa oo madaxweynaha intii codaysay intii ogolaataba ay ka doonaysa waad xaqna u leedihiin dee leer jabanaysi leerkayga jabi dolarkayga jabi waddo wanaagsanaysi waana taladii waan keenaya dhaqaaliya hay-adda anigu intaa dowladdu intaasa dhaqaalaha way ku bixinaysaa shacab weynuhu intuu hayana dee kala qaybi lahaa hawshaas oo dhaqaalaha inteetaa bixiy aniga waxaa idhi labaatan jir miduu jooga ilaahw ma xil qarin ninka xil siyaasada haya socona jooga ilaahw ma xil qarin wixii naloo dhiibay see u baxday banaanka waniga kasoo doonaya waa loo hordhigaya laakiin waxa weeye boqolkiiba labaatan in ka yar baan hayaa dhaqaalihii dalka boqolkiiba siddeetan gacanta shicbiinu jirtaa horumarka boqolkiiba siddeetan waxaa laga rabaa cidda inta badan dhaqaala haysa annaguna boqolkiiba labaatankayaga waa la wadana waanu ku dadaalayna taagayaga weliba horumarka la doonayo dowlad soo tawadana saasay ahaanaysa ta soo socota iyo ta ora joogtay baa dhibaatadaasa haysta intaana waxaa ku dhaafay dhaqaalaha dalka iyo daafuraanta wixii la hayo in cid walba xaq loogu leeyahay sidaa loo xisaabinaya madaxweynaha iyo wasiirada iyo ninka siyaasiga ayaa miidiyaha loo xisaabin oo sheekha loo xisaabin oo aabbaha loo xisaabin oo berwalaha loo xisaabin oo shirkadda weyn loo xisaabinaya qaranka ila waa wax naga horteeya waxay nagu soo dhow doorasho doorashada waa wada jecelahay doorashada waa laga jeceliye labaha labadaba caqliga bini aadmiga ogol inay wax isbedelaan oo sidii hore u waa dhibaato gidaaruu soo ee quri waa dhibaato waa isku raacsana kursiga in ninka madaxda joogaa sii xajistana xeer baynu ka leenahay hadduu xajisto waxa la yidhi madaxweynaha laba goorun baa la dooran karaa ma dhaafi karo waaba wax la yaqaano baarlamaanka waa shan sano ma dhaafi karo guurtida iyana waa doorasha dhaxal ma aha dastuurkana kuma qoran maxay u hirgeli leedahay inaan waqtiga doorashada ku qaban waa su-aal la isweydiin maxaa doorashada dib u dhiga ma nimanka kuraasaa ku fadhidaa jecel oo jiitamaya oo ku dhigan bahalka ma dadkaan diyaar u ahayn ma dhibaato kala jirta doodaa imika laga ka furi maayo laakiin waxaan leeyahay maanta doorashadu nagu soo dhowday waana doorasho culus golihii baarlamaanka iyo dowlado hoose ayaa isa saaran isku sidkan dhaqaalo badan bay u badan tahay nacasimo weyn baynu hayso oo doorashadeena inagu isama bixino qaran ahaan haddaynu ka qayb qaadan oo isu tagno lacagteenna doorasho xola oo somaliland bixisay oon ciidamu safargarin waanu kari karaynaa shan milyan toban milyan nu heli karaynaa haddii loo hagar baxo laakiin ma dhicina dowladda bixiya la yidhahdaa dowladduna lacagtaa ma hayso deetana ninbaa xoogay naga bixiyo inala yeesha taladeena oo faraha nagula jira taasna waa nacasnimo doorashadaas waa imanaysaa waxaa la rabaa soomalileedna waxaa laynaga rabaa doorashadaas aynu nabadqabna ku galno khilaaf iyo dhibaatana aanu noo keenin dheeraada sida adduunku wax u doortana aynu wax u dooranno ee aynaan sidaynigu raacnayn iminka jirbjirb iyo tulitulo isku dilin taasaan idinka magasanaya aanay balay bahashaas noo keenine aynu maanta aynu fayownahana wada galnaa inagoo hubna inaynay khilaaf iyo balaayo inoo keenin oo wanaag iyo horumar aynoo keento oo aynu ka tashanno oo qof qofna aynu su-aal isu wadaynaka kursiga dowlada sharaxaniya ka joogow marka loo eegana shuqulkeennii degme degme iyo tuula tuula inaynu kala nabad gallana waan idinka codsanayaa warwarna waa idinka qabaa dhaqankeennu markaan eego
waayahay saaxiibayaal xulashada waraysyada raadiyaha cadaado ayaad la socotaan qaybihii dhexe ayaan isla soo gaarnay markana waxaan aadi doonaa dhanka iyo magaalada kambaala ee dalka yugandha tababar aqoon kororsi ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu magaalada kambaale ee dalka yugandha uga socday xubno ka tirsan baarlamaanada maamul goboleedyada sida maamulada puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaa ka qayb galay xubno ka socday baarlamaanada maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed iyo puntland waxaana intooda badan tababarkaasi aqoon kororsiga ah uu muddooyinkii dambe ka socday magaalada kambaale ee dalka yuganda looga hadlayey islamarkaana lagu tusayey xubnahan qaabkii loo kordhin lahaa aqoontooda siyaasadeed ee baarlamanka deegaanada ay ka arimiyaan tababarkaasi aqoon kororsiga ahi maanta waxa uu kusoo gabangaboobay magaalada kambaale ee dalka yuganda waxaana xiritaanka kulankaasi kadib warbaahinta kula hadlay cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed guddoomiyaha baarlamanka maamulka puntland oo kulankaasi qayb ka ahaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii kulankaasi ka soo baxay iyo aqoonta inta ay la eg tahay ay ka kororsadeen ka maamul ahaan iyo weliba maamulada kale ee saaxiibada la ah amaba kala dhisan soomaaliya hawshii ama shirkii ama aqoon kororsigii ka socday kambaala uga socday baarlamaanadii saddexda state puntland hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo ahaa saddex maalmood maanta waa maalinkii ugu dambeysay oo ahayd socod ama in la tago meelihii muhiimka u ahaa baarlamaanka steydyada ama wafdiga aan hogaaminayay halkaasoo ahayd xaruntii baarlamaanka dalka uganda ama jamhuuriyadda uganda taasoo saaka aan ku qaadanay casharadii ugu dambeeyey nalakuna wareejiyey qaabkii u shaqaynaysay iyo sida ay maxaa haydeenay xildhibaanadu doodahooda ama sida loo kiibgarayo ama sida miniteska loo qaado amba maxaa haydeenay waxaanu ku kala duwannahay oo xeerarkooda ama xaruusaadkooda ama dastuurkooda iyo qaababka hoolkooda ama hoolashu xataa ay u kala duwan yihiin fadhiyadu iyo sida ay u shaqeeyaan gudiyadoodu arintaas ayaanu maxay ahaydeen saaka uu ahaa maalinkii ugu dambeeyey oo aqoon kororsiga taasoo runtii aanu isleenahay wax badan baa laga faa'iiday waayo wixii hore oo cashara ahaa oo labadii maalmood ahaa iyo saakoo ay ahayd qaabkii braticalka ahaa oo qaabkii baarlamaanadu u doodayeen iyo sidii loo doodooda loo urinayay sidii loo qaadayay minidka sidii ay u codeynayeen iyo inaanu weydiinay oo waxyaaba badan aanu ka weydiinay inaan waxyaabahan u kala duwannahay xaroosaadkooda ay ku shaqeeyaan iyo dastuurkooda iyo qaababka xataa guddoomadooda iyo guddiyadooduba ay u shaqeeyaan marka insha allahu arrintaasina waxayd arrin muhiim ah runtiina aanu isleenahay wax badan ayay ka faa'iideen baarlamaanada isteydyadu aan rajaynayna insha allah markay dib u noqdaan inay wixii ay ka faa'ideen waxaan iskaga mid kana iskaga mid baan ka nahay waxaa jirta xataa waxyaabaa aan anagu kaga fiican nahay laakiin wax badan inay ga fiican yihiin baa jira marka waan rajaynaynaa biidni illaahi tacaala inaanu weelayno hadhowtan aan xorusaadyadayada iyo ku dabaqno iyo doodahayaga ama fadhiyadayada golaha marka insha allahu maantana waa maalinkii ugu dambeeyey workshopka ama aqoon kororsiga waayahay saaxiibyaal isagoo yahay saaxiibyaal codkaasaad maqlayseen wuxuu ahaa cabdixakiin maxamed axmed oo loo yaqaano dhoobo daareed guddoomiyaha baarlamanka maamulka puntland oo ka hadlayey shirkii tababarkii tababar aqooneedkii maanta kusoo gabagaboobay magaalada kambaala ee dalka yugandha qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalamaan
maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahiino aryaada way maqlaysiinaan u maleeya duugaan farmaajaysan iyo gabayo kayraysan oo sayid madoobaysan oo macallin xaafaysan oo wada gareenaysan oo qayb ka daniyeysan muuse handaraabna u tirsho oo weliba laanaysan oo maamul gobolaysan baan soo bandhigayaaye idhegaysta saaxiibayaal waan idiin digay warkan waa waalayahay waxbaa ka dhegaysanina ii keen asiga warnimada waxaa la yidhi dhibaatada taagan iyo xumaanta dadkaa tabcaye haddaan toosnaan lahayn xaqa u taagnaan lahayn rabbina tala saaran layn tub kayr lana mari lahayn ogoobay tacaddigaan ilaahay nama tuseen aamiin allow kaa aqbal wuxuu yidhi how tareesaadaan tahalluukaada isku tacbaansha maataada tareesaadaan tahalluukaada isku tacbaansha maataada waxaa la yidhi ow meelsay uu taallaa loolayaal waxaad raabtaysaa soo saamay naga tag shiribka ha nooga dheeline shanshadaadu heragga ha dhabatee war waxaa la yidhi cidda talada markaad fiirisaan loo cimaamadayo ciqaab inay amuurteennu tahay waa iska caddaan war gabay iyo shiribaad ku waalatiine ii imaada
warnamiya war mahaytan ani warsiinhaye oo dhegansada caasimadii koonfur galbeed haytay baydhawajanayle eraayi bemeneedu may banagatay shan mundul meelkiyaalan haanganagati mayn sababa miyaraasana gushtayer hobadhidi taleefan iyo waldansiyin he isinba ogdiina baasidii taleefanadii ku wada jirta taleefan hooba dama nyaanya malgadadu kor usboodii alangadadu korn hilibkii malgadadu kor bukuraydtii malgadadu kor goroortii malgadadu kor afow shib hindhow biririgak weerti may baydhawajanaayo wiinaw meelikiyaali isun ogdiin haddii shan mundul haang madoonin taleefan jeli dameeyo madoonin taleefan jeli daaraw dadnimua niminyaw maday isaaqow taas hala yaabin ewalaa hore waxaa loo yidhi maalintiina inti ishaadu gaarta warran cawadiina inti gacantaadu gaarta warran war baydhabo waxaa telefoonnada looga deminayo ayaantan ciidamada etoobiya marna imaanaya marna ka baxaye maadi axmedah aqal iyo mudul looga dhisaya maxaa la qarinayaase anina madaysaaq kamaliita warsiin haaye war magaaladii dhuusamareeb ahayd caasimad weyn bay noqotoo shara kamri baa laga soo aruuri may dheegi jiray walaagii ololayaal anrabka waha dafe anana mada isaaq makaliida warsiin haay yaari war heedhe waxaan idiin sheegayaa kii islayina warnimayo anina warsiin haaye waxaan maqli jiray islaantii xaabada qaadi weysay mid kale ku darsatay guddoomiye baarlamaanka hirshabeelle wuxuu yidhi hirshabeelle waa dhul ballaaran gobollo kale aan ku soo daraynaa marka labadii gobol ee hore ammaankoodu sugi waayeen gobollada kale ay ku soo darayaan xaggay ammaankooda ka sugayaan socon weynaya aan orodna biya aniguna warsiin haaye guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle wuxuu yidhi ununkayo nabadyo nolol isku wakhtiyaa nahay isku wakhtiyaana dhacaynaa ee ka hormari mayno guddoomiyaha ma wuxuu ka wadaa haddii nabaddii nololay ku darsato annagana waa ku darsanaynaa warnimayo anugu waa yaabay abwaan ambaasadoor awliyo iyo abwaan xildhibaan cabdishira jaamac ayaantan waa lagu wareeraye ma nabadiyo nolol bay ka tirsan yihiin ma nabadiyo horumar bay ka tirsan yihiin mise himilay ka tirsan yihiin mise wadajir bay ka tirsan yihiin mise xoogaga war awliya soo ka yiri dawladdan samadaa laga soo dira war waa runtiis waxaan samada laga qadarin dhulka kama dhacaan war war ma haystaana madaxweynayaasha kismaayo iskugu tegey geedo badan ay tilaaleen sixir siyaasadeed miya algarooba arbe ay kala dagaalamaan fadaayana warnimaya waxaa la yidhi ilmaha intay yaryar yihiin beenta barta mustaqbalka siyaasiyiinay noqdaan aryaadhaha madaxweynayaashii hore xasan sheekh iyo sheekh shariif waa soo laabteen kismaanyana dhiray ku abuureena la yidhi xamar geedihii lagu abuuri lahaayay ku hadlayhaayaan are abdullow aan hel walma oshiidii nabad inoo alba gumbagii laamigidha tiiska abuurti erin arbeeda aami warmada isaaqow sheekadaada waxaan ku soo xasuustay sheeko hadda ka hor gaalkacyo ka dhacday laamiyada magaalada gaalkacyaha dhallinyaro isxilqaanta waxay ku tallaaleen geedo ayaan kadibaa wiil kaloon dhallinyaradii ka mid ahayn wuxuu arkay ri cunaysa geedihii markaasuu dhallinyaradii geedaha tallaasho mid ka mida taleefonku wacay wuxuu yidhi waryaa hebelow geedihiinni ribaa cunaysa ee kaala ka dhacso haddaad rabtaan marka mada isaaqow geedihii nabad iyo nolol ribaa cunaysa miyaad noo keentay annaga alkacyadaasaan ku keenaya hadda ka horaa macallin kutaab heerga alkacyooda qur-aan u dhigay haadaa beledul amiin aa macallinka yidhi asuu yidhi macallin jooj meeshaad ka tiraahdeen beled annagu magaalaanu nira ah war kuwaas labadooda kee wax la baraay war artagaas waan ku halayahay hala ii keeno hala ii keeno hadda ka gaarsiinaya hadda ditoore ardada macallimiintaa daaweysa wareedhaa madaxweynuhu baa disababo dhir ku soo beeraye maxaa madaxweyneyaalka ismaaciil dhir ku soo beera nooga sheegaysaan waryaa madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha hadda jooga bisaad sheegteene aaway madaxweynayaashii dambe cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sanatar faroole iyo xildhibaan cosoble iyo war haddii ra'iisul wasaare khayra dhuusamareeb uu bunuug ku ciyaaray xildhibaan fiqiba kismaayo bunuug ku ciyaaray warwar ma haysaane taliyii hore nabad sugidda sambalowsho waxuu yidhi inta koonfur qasan tahay oo isdilayso oo dhiiggooda ay bannaysteen waa in somalilan la aqoonsadaa oo dal madax bannaan loo aqoonsado caalamkana loo sheegaa in somalilan ay soomaaliya fasaxday warriga horta taliya zambalolshe marka xilka laga qaado run badana xil dambeba ha laga daaya ninkaa runta keliyaha noo sheegay war adeer haddaan soomaalilan nahay sambaloshe wuu noo casuumayey hargeysa weyn baanan ku martiqaadaynaa waxaanu aqoonsanaynaa soomaaliyadan anu jaarka nahay madaxweynaheeda annaguna waxaan casuumaynaa madaxweynaha ruwanda bool kigambi oo yidhi aqoonsiga somalilan raadinaysa dukaamada laguma gado war somalilan iyo sambalolshaba way waalayihiin aala ii keeno anaa daaweynayay ditoore wallaahusan sambalolshawaalnayne runtaa la necabyahay war villa soomaaliya qofka intuu ag joogo run ma sheegi karo war maanta war ma haysaana shirkaddii coca-cola xaflad weyn ayay soo bandhigtay soomaali badanna way isugu keentay oo madax iyo shacabba leh war muxaafadi mucaarad ma iskugu keenta soomaali waa kala baxday war waxaanani waa soomaaliya sheekada naga dhegaysta hadda waxaa ka dhacday arkookadaan kabee kifax aniga korkaygaan ka kasaa haddan ka booda coca-cole korkaygaan ka kasaa haddan ka booda coca-cole
warwar ma haysiine guddiga golaha shacabka u qaabilsan diyaarinta sharciga doorashooyinka maanta waxay u yeedheen wasiirrada gaashaandhigga iyo amniga waxayna weyddiiyeen haddii dalka doorasho qofii cod aan ka qabanno ma damaana qaadi kartaan amniga muwaadiniinta wasiirradiina waa aqbaleenoo waxay dhaheen annagaa nugula ogyahay amniga dalka ilaahow idinka cafi amni haddaad sugaysiin horaad u sugi laheedeen
abniguba mayka alaana bulud baruuf oo maka almukaram inambar afar dhati oo lakamaraw marba haddaan wixii hore lagula xisaabtamayn waa gartood inay waxa dambena dusha saartaan oo yidhaahdeen amniga annagaa damaanad qaadayn hadda ka hor wuxuu yidhi falfal abkay faalaan faadha bacaynaafodu xirima falfal abkay faalaan faadha bacaynaafodu xirima wasiir islaam miyaa sidaas u shirbay wale waxaan idin su'aalayaa siyaasiga ku kalsoonaan la qof iyo cod inuu ku soo baxo see ugu kalsoonaado war nin walba ciddiisa u codaynaysa warna waxaan la yaabanahay doorashada xaliimiyar ay leedahay waa qabanaynaa ee qof iyo codka ah meesha lagu qabanayo war xaliima inta nabad iyo nolol joogto dadka waa maaweelinaysaa war maxaad ka rabtaan guddiga codkiinna baxsada haddaad heshaan meelaad ku codaysaan war xaliima meelay xisbiyadii ku qaabishay ballaadahaye sidee doorasho qof iyo cod u qabanaysaa war indha quuraansho iyo aqli dawlaba lama arkee naga shibdhaa ambarood maahmaahya ma taqaanida dawladu kaa gacandheeraa la yiriyo shib naga dhe adigu war adii islaantaas ku ahaytima maylarey dawlad daladan deeri korne deerasa daraarjee may gorodaw war waxaa la yidhi inkastoy dilaa ba'anta oo doorar naga laysay duumadu qofkay hayso waa laga dabiibaa mas-uuliyaddaraan weli la helin daawo loo cuno war waad waala tahay warkaagana war muxaanad waayo madaxaa ka jira tahiimaw iimaanaa ku daaweynaya warna miyaa muhaafad iyo mu'aarad iyo walna nuroogna anti ka tiriyaasana regefa in ay irkaa ka tilaabsaday madawiinagii waqooyiga kuuni joom kiin yan qalalalawlankii la eraayi hordaan hubaa tijaabii jiray geeka feresa tijaabii may la eray irkiidha tunsete goorlaysayase waanakanagadaasayase waanakanagadaas inti fifidhiyahe adiguna maday ishaaqow goorrisa waxaan loo fadhinaad sheegta ahayd nagashibdhe dayib gadir gadab gadab ortikaan wuxuu yidhi duulaankan suuriya ku qaaday soomaaliyaa igu taageertay qadarna dhabarkay iga dharbaaxday cid kaloon warkeera rabana lama arko uu yidhi annaguna duulaanka aan kenya ku qaadi rabno hanugu taageera haddaan tol iyo qaraabanahay waryaha turkiga inaan tol nahay miyaad moogta warwar mahaysana madaxweynaha tunuusiya markuu doorashada ku guulaystay waagii uu shaqalaanta ahaa maqaayi uu shaha ka cabi jiri ayuu hore ka aaday tunuusiya waa halka dale kacdoonkii carabta ka faa'iiday ma isukaanla tagaan tunuusiya tolaan nahay iyagaba aryaadhaha tunisiya tunisiyaad ku jirtiine kacdoonkan macaawislayda ma la taageero soomaaliyeed waryaha kacdoonka ceelasha biyaha ka socda waa isbaaraa la yidhi ma waddadii la dhisaya lacag laga rabaa shabaab baa haddii la siiyey balaayaa ku cayilaysa maleeshiyoona waa rabaa animaa la siiyo anigu cid walba oo isbaaro dhigata tilaab in laga qaadaan qabaa adiga waran iimow adaa kaa bilaaba waryaa madaxweyne wuxuu yidhi shabaab tilaaba ka qaaday
aad ayuu umahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan gunti iyo gabangabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxabiyaal waxaad ku soo dhowaataan heestii aan idin ballan qaaday bilowgii barnaamijka
Karani ay, karkan musuqina tegay haddayna dagaalayaan loo helo qarantankiyo dadkeennu ku
guud ahaan iyo gebi ahaanba saaxiib yeelinta waxaa ku dhan barnaamijkii xulashada waraysyada raadiyaha cadaadood od kala socoteen muujada sideed sideed dhibic shan megaartis tabinta iyo diyaarinta barnaamijka oo anigoo ah jila jaamac jila dhanka farsamada hagaagsan ee hagarlaaneed saaxiibkay cumar axmed ibraahim suxayfe ayay ahayd intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayna waa saaxiibadii rediyo cadaadood idin leh isma dhaaf